بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد أولا كتاب الطهارة أن شاء الله سوق غضني تمهيد للكتاب جوجل ديكي أما جوجل هاركي كتابك الفقه الميسر meeshaana wuxuu rabaa marka inuu kitaabkiisii bilaabo oo sii gudugalo anti isaga meeshii ka bilaabanayay oo ah kitaabu tahaara wuxuu leeyahay awalan marka hore kitaabu tahaarati tahaaradii kitaabkeeda waay ayaa lagu bilaabayaa wa culamada fuqahada kutubtoodii waxay ku bilaabayaan kitaabu tahaara ayay ku bilaabayaan sida u badan yihiin culamada qaar ka mid ah fuqahadana waxay ku bilaab ku bilaabayaan ayagana kitaabkoodii kitaab almawaaqiit sida alimaamu malik imaamu daar ilhijra iyo keyrkiisii min alculamaa kitaabko ama kitaabkoodii waxay ka bilaabeen kitaab almawaaqiit mawaaqiit asalaa laakiin inta badan culamada culamaa lfiqihi kutubtoodii waxay ku bilaabayaan kitaabu tahaara ayay ku bilaabayaan sababta ugu weyn oo ay sheegayaan ama cilladda ay sheegayaan inay ugu bilaabaan dahaarada salaada ayaa waxaa loo shardinayaa addahaara dahaarada waxay ka mid tahay shardun min shuruudi salaad shardigana mashruudkiisii waa in laga soo hormariyo shardiga shayga loo shardinaayo in asaga la helo mooyaane in aan ansaxaynin oo mashruudka loo yaqaano inuu ka soo hormaro waay sidaa daraaddeed maadaama dahaarada ka mid tahay shardigii oo min shuruudi salaati ka mid tahay in shardiga laga soo hormariyo mashruudkiisii waayay dheh ayib salaadana ka bilaabayaan kutubta fiqihiga culimmada waxay ku bilaabayaan arkaanul islaam shanta ah markii laga soo reebo shahaadateynka anti kale waxay ku bilaabayaan asalaa salaada ka horna waxay bilaabayaan dahaarada sababtay u bilaabayaan inti aan sheegnay waay hadda salaadda waxay ka mid tahay rugnu min arkaan alislaam athaani rugnigii labaad oo ka mid ah min arkaan alislaam waxaa ka horeeyo hal rugni keliya oo ah shahaadataan labadaasi shahaadateynka waxaa lagaga hadlayaa kutubulcaqiida kitaab ay leeyihiin gaar ah ama kutub ay leeyihiin ama fani gaara lagaga hadlaa kutubulcaqiida lagaga hadlaya fiqii markii la joogana waxaa laga bilaabayaa ka hadalkiisii asalaa kadib waxaa lagu soconayaa arkaanulislaam siday iskugu xigeen tartiibtoodii ayay uga hadlaan culimmada raxmatullaahi caleyh idan sidaasi ayuu marka hore u sheegayaan ugu bilaabayaan kitaabu tahaara waan bilaabaynaa fiidi marka wayashtamilu wuxuu shamlinayaa kitaabu tahaara calaa casharati abwaabin toban baab korkood ayuu shamlinayaa afar iyo toban kitaab wayaan dhahnay kitaab kastana wuxuu shamlinayaa baabab baababkaasina waxay soo hoos waxaa soo hoosgalayaa masaa-ilan ah idan bilowga kuu sheegayaa markii wixii koobsanaya oo kitaabkaasi abwaab ah wuxuu leeyahay wayashtamilu huwa kitaabu dahaarigii wuxuu shamlisanaya oo kulminaya ururinaya calaa casharati abwaabin toban baab waay ee toban baab ayuu shamlinayaa oo toban baabaa soo hoosgalayaan waay albaab alawalu baabka koowaad wuxuu ku saabsan yahay fii axkaami tahaarati walmiyaahi dahaarada axkaamteed iyo biyaha axkaamtoodii ayuu ka hadlayaa waay xukunka dahaarada xukunkeedu wuxuu yahay iyo biyaha xukunkoodii ku daahar qaadashadoodii waxay tahay iyo wixii lagu daahir qaadanayo biyaha ah ayuu rabaa inuu kaga hadlo ayib dahaarada waxay u baahan tahay waxyaabaha laiskaga daahirinayo waxay laiskaga daahirinayeen waxaa u asalah biyihii biyaha markii la waayana bedelkoodii waa ciidi dhammaan waa sheegi doonaa insha allahu tacaala fiiri albaab alawalu baabka koowaad fii axkaami tahaarati tahaaradii axkaamteedu ku saabsan yahay iyo almiyaahi biyihii waay waa jamcu maa-in miyaah wa fiihi baabkan dhexdiisii waxaa ku sugan ciddatu masaa'ila dhowr masilo waay baabkaani dhexdiisii waxaa ku sugan dhowr masilo masilada tiro ahaan hadda isaga ma sheegin laakiin lix masilo waayo lix masilo ayuu rabaa inuu sheego doono insha allah sidii aan arki doono almasalatu اluulaa masilada koowaad fi tacriifi tacriif dhexdiisu ku saabsan tahay biahaarati dahaarada la tacriifinayo dahaaro maxaa la yidhaahdaa luqatan wa istilaaxan ayuu ku saabsan ayay ku saabsan tahay masilada koowaad almasalة اlأulى masalada koowaad waxay ku saabsan tahay fi tacriifi tacriifin biطahaarati dahaaro la tacriifinayo iyo wa bayaani ahamiyatihaa dahaarada ahamiyadeedii bayaaninteedii waay inay muhim ay tahay bayaaninteeda ayay ku saabsan tahay masaladan iyo wa aqsaamihaa dahaarada aqsaamteeda ayay ku saabsan tahay saddexdaasi masalo saddexdaasi qeybood ay ka hadlaysaa masalada koowaad tacriif biطahaara wa bayaani ahamiyatihaa iyo aqsaamihaa kow ahamiyatu dahaarati waaqsaamihaa tartiibtii waa khilaafay laakiin tacriifkii ee markii hore soo horreeyey oo soo hormarya la rabay in markii sheegaayaan haddana mar labaad inuu soo hormariyo ma yeelin laakin kow waxaa waaye ahamiyatu dahaarati dahaarada muhiimnimadeedii waaye iyo wa aqsaamihaa aqsaamteeda iyo aqsaamuhaa dheh aqsaamu dahaarata ayuu rabaa inuu ka hadlo ahamiyatu dahaarati wa aqsaamuhaa adahaaratu dahaarada hiya dahaarada waa miftaaxu salaati salaadii furaheedii waayo adahaaratu dahaarada hiya dahaarada miftaaxu salaati salaadii furaheedii waaye qofkii uu rabo salaad inuu galo waxaa soo qaadanayaa furi furahaas muxuu yahay he adahaara waay gurigii markii aada rabto inaad gasho oo uu qufulin yahay markii hore ma geli karto ilaa aada soo hesho furihiisii qofalka ku xidhanaa furihiisii mooyaane sidaas daraaddeed salaada markii hore waa xidhin tahay waa qufulan tahay waxaa lagu furinayaa oo furu ah adahaara qofkii dahaaro qaadasho laga waayo salaaddiisii ma ansaxiso isagoo awoodo haddii laakiin aan awoodin waa baab gaar ah kaasi inuu dahar qaato ama ha ku dahar qaato biyo ama ha ku dahar qaato beddelkood oo aturaab ah labadaasi mid ka mid ah haddii kuso kusoo daahir qaato salaaddii furaheed wuu haystaa laakiin haddii asiga labadaas mid ka mid aan kusoo daahir qaadin salaaddii furaheed ma haysto idan wabitaali salaadina ma dukan karo ilaa macal cajizi mooyaane cajiz markii uu jiro la awoodi waayo sida labadii lagu daahir qaadanaya la waayay maxaa loo yaqaanaa kaas faaqidu tahuurayn faaqidu aلطahuurayn labadii logoo daahir qaadanaya kii waayay ayaa la yidhahdaa kaasi markaasi waa dukunaya fataqu llaha ma staطactum mana soo celinaya salaada idan marka haddaba dahaaratu dahaarada hiya dahaarada miftaaxu salaati salaadii furaheedii waaye wa aakadu shuruudihaa shuruudi salaati salaada shuruudooyinkeeda mid uga adag waaye dahaarada waxay ka mid tahay shuruudu salaad gaar ahaan haddana tan uga adag waaye uga daran washardu shardigana laabudda waxaa laga maarmana an yataqadama huwa shardigii inuu soo hormaro cala almashruudi waaye mashruudkii loo shardinaya inuu ka soo hormaro ayaa laabudda ah lagama maarmaayo shardigii oo dahaarada waa inuu soo hormaro xaggee ka soo hormaraya kii asaga loo shardinayay oo ah salaadii waaye salaad waa mashruud ma ansaxayso ilaa bidahaara idan dahaaradii waa shardu salaadina waa mashruud waaye kii loo shardinayay dahaare in la helo waa salaadii dee shardigii mashruudkiisina waxaa qaacida ah inuu shardiga soo hormaro ka soo hormaro mashruudka waa wadahaaratu calaa qismayni buu dhahay musanifku raxmatullahi caleyh dahaarada waa laba qiibood wadahaaratu dahaarada calaa qismayni laba qiibood dusheeda ayay ku sugan tahay waay dushooda ayay ku sugan tahay kow alqismu alawal qismiga koowaad qismu lawal waay qism iyo qasm iyo qasam ayaa jira qismu waa qiib tiro ahaan waay qasmna waa kol dumarka lan qofkii laban dumar ay ka badan qabo markii qiibanayo wax hooshiisii ayaa la yidhahdaa qasm qasam bifati lqaafina waa dhaar waay alqismu alawal qismiga koowaad dahaaratun waa dahaaro dahaaradaasoo macnawiyatun ah mid macnawi ah aan la arkaynin aan loo jeedin ayaa la yidhaahdaa maxay tahay mar haddaba taas wahiya dahaaradaas macnawiyada ah dahaaratlqalbi qalbigii daahiriintiisi way min alshiriki shirki laga daahiriyo akbarkiisi iyo asqarkiisi labadaba qalbiga in laga daahiriyo waay waa dahaara macnawiya qofkii qalbigiisii shirki ku jiro daahir maaha waa najaasaysan yahay marka waxaa waaye ayada macnawida hiya wahiya macnawidaasi dahaarada macnawida ah dahaarat lqalbi qalbigii daahiriintiisii waaye min ashirki laga dahiro iyo walmacaasi macasiyado ashirku min almacaasiyo ka mid yahay naftirkiisiiba maxaa macaasi gaar ahaan haddun uu sheegay ayib culamada qaar waxay dhaheen waa min baabi cadafi lcaami cala alkhaas maadaama shirkiga uu ka mid yahay min almacsiya macasiyina si gaar ahaan loo sheegay macasiya ayaa aamsanbe idan waxaa waye cadafkan laisku adafay waa min baabi cadafi alcaami cala alkhaas waaye waa la dhahay waxaa kaloo la yidhahda imada kale ashirku iyo walmacaasi culimmada markii ay sheegayaan way kala geynayaan asagoo shirkiga ka mid ah oo la og yahay macasiyada haddana way kala geynayaan almacaasi waxay u yaqaanaan maa duuna ashirki shirkigana gaarkiisa u sheegayaan markii saas la yidhaahdana waa waa ansaxaysaa waa la heli karaa waay si kastaba ha ahaatee min ashirki walmacaasi qalbigiisii inuu ka daahiriya la yidhaahdaa dahaarada macnawiga ah iyo wa kulli maa wa min kulli maa shay kasta xaggiisu ka daahiro raana daboolay calayhi qalbiga dushiisii daboolayo oo dembi ah waay kalaa bal raana calaa quluubihim oo kale way maa kaanuu yagsibuuna waa dabool dembi macasiye qalbiga uu daboolaya oo dhanna la yidhahdaa e raan waay wahiya dahaaradan oo macnawida ah ahamu waa mid ugu muhim mid ugu muhiimnimo badan waay min dahaarati lbadani waay ahamu ayada ugu muhiimnimo badan ee min dahaarati lbadani aham muhim iyo aham way kala daran yihiin muhim waa muhim way aham waa siika muhiimsan yahay waay waa ismu tafdiil wahiya ayada dahaaradaasi ahamu waa mid muhimid badan way min dahaarati lbadani badanka dahaaradiis markii loo fiisho ayaga ayadaa daran waay walaa yumkinu suurtagalna ma aha an tataxaqaqa inay xaqiiqowdo dahaaratu lbadani badanka dahaaradiisi inay xaqiiqowdo suurtagal ma aha maca wujuudi najasi shirki ayadoo joogo shirka najisigiisii as iyadoo joogo asagoo jooga waay walaa yumkinu suurtagal ma aha an tataxaqaqa inay sugnaato oo xaqiiqowdo oo oo dhabowdo dahaaratulbadani badanka dahaaradiisii badanka daahiriintiisii inay xaqiiqowdo suurtagal ma aha maca wujuudi najasi shirki shirkigii najaastiisii joogiddeeda la qabo waay ayadoo ayagoo ayadoo shirkiga najaastiisa ay joogto ma xaqiiqowayso dahaaradii badanida ah waay waxba ma tarayso waay qofka si kasta markii oo daahirkiisii u daahir qaato qalbigiisii haddii shirki najiskiisii ku jiro waxba uma tarayso ti daahirka ah ee daahirka ahayday badanka dusha ka ahayday waxba ma tarayso maxaa dhacay maxaa burina oo diida tii daahirka oo baatinka ku jirtay oo qalbiga deganayday oo ah shirkiga waay shirkiga waa najaas shirkiga waa najaas كما سد قال إلهي إلهي تعالى سرية إنما المشركون نجس واي إنما وأداة الحصر سكل ما هاني المشركون مشركين توعواي نجس واي ونجاس وقرن نجاس واي وأكون نجاسة حيكون نجاسة وين شركي واي نجاس نمدو دي محيط هاي ظاهر ميا مسوا معنوي حسي ما هو معنوي واي سيدا درادة تابشيدي سيقالك هدي كو تابضو najaas maaha jirkiisku taabashadiisii macnawi oo laga wadaa macnawi ee laga wadaa jirkiisii gacantiisii haddii ku taabato najaas waayo waa la dhaqaa lama dhahaayo maxaa yeelay qofka muslimka ah naagta mase oo ahlu kitaabka gaalada ah inuu guursado waa u bannaan tahay soo ma najaastaas xisi markii ahaan lahayday hadda dhiba ka imaan lahaa idan waxaa waaye najaastii lagama wado xisigii waa macnawi waay idan marka shirkiga inuu najaas yahay ayaa daliil u yahay qalbiga inuu najaaso najaasaynayo shirkiga ayaa ayuu rabaa inuu sheego waay daliil ahaan u keenay middaasi waa marka waa majaasta oh ee daharada oh macnawida waa taas midda hore alqismu athaani qismiga labaad addahaaratu alxisiya dahaaro oo xisi ah waay muuqato qofka samaynayo dusha ka samaynaayo la arkaayo oo xisi ah waay wasayatii waa imaan doonaa tafsiilu lqowli qowlkii kala dhigdhigadiisii fiihaa dahaaradaasi dhexdeeda lagu kala dhigdhigaayo lagu qoolaayo waa imaan doontaa waay wasayatii waa imaan doonaa tafsiilu lqowli qowlkii tafsiilkiisii kala dhigdhigadiisii waa imaan doonaa fiihaa dahaaradaasi dhexdeeda lagu qoolaayo waay fil asduri sadarooyinka dhexdiisii ayaa nooga imaan doonaa sadarka asduradaasoo ataaliya soo socoto ama xigto tan ku xigto laba marka tacriif waa tacriifkeedii waay masladii koowaad waxay ku saabsanayday tacriif bidahaara iyo bayaani ahamiyati waqasaamiha bayaani ahamiyati waqasaamiha ka soo hadlay maxaa noo laabanaa tacriifkii soo ma tacriif dahaara waa kana tacriif waa tacriif dahaarati dahaarada tacriifkeeda waa midka labaad wahiya dahaaro waxaa la yidhaahdaa fi luqati luq ahaan annadaafatu ayaa la yidhaahdaa luqadda carab carabiga waxaa la yidhaahdaa annadaafa nadaafad ayaa la yidhaahdaa addahaara luqatan waa annadaafa isnadiifiin waay iyo wanazaaha isnazihid waay ishufid oo min alaqdaari waxyaabaha qurunka iyo wasakha ah xaggoodii laska naziho ayaa la yidhaahdaa iyo wanazaahatu ishufitaan aa la yidhaahdaa ama nazixitaan isnazixid waay maxaa layska nazihayaa min alaqdaari waxyaabaha oo qurunka ah xunxun xaggoodii waay nijaasta iyo keyrkooda inta way soo galayaan hadda keyrkeeda waay luqatan waa saas ama istilaaxan waa kana wa fi listilaaxi istilaaxa dhexdiisii istilaaxa maxaa laga wadaa istilaaxu lfuqahaa rafcu lxadai xadad koryeelidiisa la yidhaahdaa iyo wa zawaalu lkhabati khabat zuulintiisa la yidhaahdaa istilaax ahaan fuqahadu waxay u yaqaanaan rafcu lxadai xadad koryeelidiisii waay xadad in laska koryeelo oo laska qaado ayaa la yidhaahdaa iyo wa zawaalu lkhabati najaas laska zuuliye waay khabadka waa najaas iyo wa zawaalu lkhabati khabadka laska zuuliye waay numberka firi kow hoos تعليق غير هوصل الحدث حدثك هو حدثك wasfun waa sifo iyo tilmaan waayo wasfigaasoo qaa'imun ku istaagayo bilbadani waay jirhka iyo badanka ku istaagayo waay waa wasfi qaa'im ku istaagayo bilbadani jirhka ku istaagayo waay wax la arkaayo ma aha waa wax jirhka ku istaagayo oo ku dhex jira o dhex galaayo waay yamnacu diidaayo min asalaati waay in la dukadona waa diidayaa ma dukan karto ilaa aad isaga hee aada iska qaado mooyaane iyo wanaxwihaa ama i salaad wixii la midka ah mimaa ki ah yushtaradu loo shardinaa lahu maaga adtahaaratu way mi wax allaala wixii tahaaro loo shardinaayo oo dhan ee in la sameeyo ayuu diidayaa shaygaani xadadka la yidhaahdo waana wasfi ku gumayo badanka waay wa huwa xadadka noocaani waay waa laba nooc uu leeyahay xadaun asqar xadaun asqarun waay xadaun waa xadad asqaru oo hooseeyo midka kale ka hooseeyo waay naftirkiisa waa yaryahay markii laleeyahay waa yaryahay dhib malaha waa la iska dukun karaa ma aha markii loo fiisho kan asaga ka weyn hee hoogaha ka naqsan yahay kayar ka yaryahay waay sada shirkun akbar yo asqar loo dhahay waay shirkun asqar wax yar miya asqaru waay mid yar lama dhahayo ee midka yar midkaasa ka weyn markii loo fiirsha laga wadaa mooyaane wax yar maaha haddii wax yar yihin waa laska dhaafi lahaa waa ansaxi laha dhib ma laha la dhihi lahaa soo ma sidaas laba oday haddii mid uu jiro sagaashan sino midna siddeetan iyo shan uu jiro ma kala weyn yihiin a waa kala weyn yihiin laakiin kan kale marka siddeetan iyo shan uu jiro markii la yihahdo ma yar yahay maya laakiin kan kale markii loo fiirsha ayaa wax yar kada yaryahay laga wadaa sidaas oo kale marka naftirkiisii waa yaryahay markii laleeyahay waa ansax dhib ma laha waa salaad waa la iska dukun karaa haddii isaga hadda qofka ku istaagsan yahay lagama wado waa ka naqsan yahay waa ka yaryahay wax yar waa ka hooseeya laga wada xadathun hadatho asqaru ah maxaa la yihahdaa marka hadathul asqar wa huwa kaas aladii waa midki yaquumu ku istaagayo biacdaa'i lwuduu'i waay wayse qaadka xibnihiisa ayuu ku istaagayaa wuxuu galayaa waysagaadka xibnihiisa ayuu galayaa waay kaas meel kale ma galo xagee gala waysagaadka xibnihiisa ayuu galayaa waay sida kal khaariji min asabiileyni oo kale xadath waay kii soo baxay labada wadda xaggooda ka soo baxay waa xadath min bowlin wakaayidina qofku markii labadaas mid ka mid a ka soo baxo bowl iyo kaayid ka soo baxo ee waxaa ku galay xadatha galay qofkii xadath ayaa ku dhacay waay xagee ka galay xadadka acdaal alwuduu waay acdaa alwuduu ka galay waay wayartaficu waa kaas waa kor noqonayaa haadaa kan xadadkan ah oo asqarka ah bilwuduu'i bisabab alwuduu'i ku kor noqonayaa qofku markii weyse qaataba waa baxayaa waay marka ma weyse qaadatay waa kaa tagayaa waa baxay sidaasi waay haddii asaga imaadana weyse ma joogayso waay yaas haddii aad weyse qaadatana haddana asaga ma joogaayo waay labadoodee isma celin karaan mid haddii imaado mid kale meesha ka baxa asaga wuxuu ku dhaca keli ah jawaarixda alwuduu acdaa lwuduu ku dhacayaa jirka kale ma galaayo wuxuu galayaa labadaas acdaa lwuduu galaya iyo wa xadathun akbar waay iyo xadadkii weyn weynaa kii yaraa ka weynaa asagana waay labadaas nooc waay noocaani ayaa la rabaa inuu tiriyo markii noocaani midkood muxuu ahaa xadathun asqar waay waa tacriifiyey iyo meeshii galaayay uu sheegay kii labaadna xadath wa xadathun akbar waay asigna xaggee u galaa goormee kor noqonayaa waa kaasu wa huwa xadathun akbarka aladii waa midkii yaquumu ku dhaayo ku istaagayo bilbadani kullihi jirka oo dhan waa gala kan jirka dhan oo ku dhaca meel asaga ka tagaya ma laha jirka dhan waa galaya sida kaljanaabati dhe sida kaljanaabati janaabadii oo kale waay janaaba oo kale waaye oo qofkii janaabo ay gashay ama ehelkiisii u galmooday ha ku gasho ama istiisii kale ha u gashee wa haadaa kan yartaficu waay waa kor noqonayaa isagana bilqusdi waay weyse qaadkuma kor noqonaya isaga waa ka weyn yahay isaga waa ka odaysan yahay ma saarayaan ma elinayaan ma burinayaan ilaa bilqusdi mooyaane qaboos wa calaa haada kan markii lagu socdo fadahaaratu lxadai xadadka dahaaradiisii kubraa iyo wasuqraa waaye wahiy alqusl waa ictiraadiya waxay tacriifinaysaa kubraadi ama waxaa waxaa dahro u ah alqusludi fadahaarat اlxadaثi kubraa mid weyn waay wahiy ayadana alqusl waay iyo wa suqraa mid yari waay wahiy ayadana alwudu waay iyo wa bedelun bedel waay ee dhaharo ah minhuma labadaasi bedelka ah weyseqaadki iyo qawooski goorma bedelna bedelka imaana asagana cinda tacadurihimaa labadaasi markii ay cudurtoomaan weyseqaadkii waa suurtagal waa noqon waaye qawooskiina suurtagal waa noqon waaye markaasi maxaa bedelkooda istaagaya wa huwa mid yidhaahdo tayamum wahuwa kaasin atayamum waay shar almumtic الفقه الإسلامي وأدلته شيغيا والخبث النجاسة وسيأتي بيانها كاسما إيمان دونا متني وصول الله ومر والمراد لجيتك بارتفاع الحدث حدث كورنغشدي سلو لجيدو إزالة الوصف المانع من ال- من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن واي والمراد لجيتك بارتفاع الحدث حدث كورنغشدي سلو لجيدو رفع الحدث أي لي هذه سمع محل قوضا واي رفع الحدث هذا kii waraba inuu kuu fasiro walmuraadu ulijeedka oo biirtifaaci lxadathi loola jeedo isaalatu lwasfi wasfigii zuulintiisii waay wasfigaasoo almaanici diidaayey min asalaati salaada xaggeeda diidaayey ee zuulintiisii waay maxaa lagu zuulinahe biisticmaali ilmaaya lagu zuulinaa biyo isticmaalkooda biyihii isticmaalkooda lagu zuulinayaa xaggee loo isticmaala biyaha fii jamiici lbadani jidhka oo dhan goorme laakiin in kaana alxadau hadduu yahay akbara mid weyn waay wain kaana xadadkii hadduu yahay xadaan waay kaana isimkeedii waa huwa wain kaana huwa xadadkii hadduu yahay xadaan xadadkaasoo ashara kan kale ka hooseeyo e yakfii muruuruhu muruuru lmaa'i biyihii maritaankooda ku filan calaa acdaa'i lwuduu'i ay maraan biniyatin macniya laakiin ni la-aan maya biyihii xibnihii ayaa dusha ka mareen xibn acdaa lwuduu adigoo aan u niyeysanin ma ansaxaysaa ma kor noqonayaa maya laabudda min niya waay laabudda min niya waay adigoo adig isku shubto ama qofal kugu shubo adigana u niyeysto weysaqaad waa ku ansaxayaan laakiin si kasta markii looga shubo haddii aad aan u niyeysin weysaqaad ma kor noqonayaa ma jirto waay niila-aan ma jirto wain fuqida almaau biyihii haddii la waayo aw cujiza canhu biyihii laga cajiiso isticmaalkoodii istucmila waxaa la isticmaalayaa maa yanuubu wixii naa'ib noqonayo canhu an ilmaai waay wa huwa muxuu yahay kaasina aturaab waciid waay in majhuul laga dhigo waa saas haddii kale waxaad waxaad dhihi kartaa wain faqada huwa shaksigii almaa bi haddii uu waayo oo amase cajaza huwa shaksigii canhu can ilmaai ka cajiiso istacmala huwa shaksigii waa isticmaalaya maa wixii yanuumu canhu wahuwa turaab waay masaxa masamasaxa almajhuulu qaaliban waay wahuwa turaab turaab waay biyihii maanta waa la waayayba ma laha biyihii hee ma lahaba biyi dhana la waayay waa dhici karta soo ma aw cujiza canhu ama waa laga cajisay way yaalaan way dhooban yihiin laakiin ma isticmaali kartid adi ma isticmaali karto kartid way dhaawac ayaa kugu yaalo dhib ayaa jirkaada meel ka gaarsiisan in biyaha gaaraan loo diiday biyihii laakiin way dhooban yihiin ma isticmaali kartaa maya awood uma lihid waa ka cajistay ma samayn karto ama qofaa isha loo soo fiigay dhakhtarka wuxuu dhahay toddoba maalmood ishaanii biyo laguma taaban karo waa loo diiday haddii bi ku taabatid ebr waay muxuu samaynayaa bi ayadoo meeshaan dhooban yihin kuma wayse qaadanaya muxuu ku weyse qaadanayaa bedelkooda oo ah turab waay sidaas iyo marka wain fuqida almaau bihi haddii la waayo aw amase cujisa laga cajizo canhu can ilmaai biyihii xaggooda isticmaalkooda laga cajizo istucmila waxaa la camalfalaya lagula isticmaalayaa maa wixii la isticmaalayaa yanuubu huwa maaga naa'ib noqonayo canhu can ilmaai waay muxuu yahay kaase wa huwa maagaasi maayanuubkaasi aturaabu wa huwa maayanuubkaasi aturaabu waay xaggee loo isticmaalayaa see loo isticmaalaya calaa sifati sifadii dusheeda loo isticmaalaya sifadaasoo almaamuuri bihaa sifada las amray sharcan si oo gaar ahaan loo isticmaalaya ee jirtuwaan waa noo imaan doonta soo ma wasayati dikruha isagaab sheegay waa noo imaan doona sifadaasi isticmaalkeeda waay wasayat waa imaan doonaa dikruhaa dikru sifa sifada loo isticmaalayo turaabkaasina waa imaan doonaa in sha allahu buura ilaahay haddii yidhaahdo xagee ku imaanaa fii baabi tayamumi waay walmuraadu bizawaali alkhabati maxaa laga wadaa marka waxaa tacriifkii oo dahaaradaas soo sheegay wuxuu dhahay rafu lxadathi iyo wa zawaal alkhabat rafu lxadathi wixii loola jeed waa soo sheegay maxaa noo laabanaa zawaalul khabathi maxaa laga wadaa iyadan waatana taasuu ku rabaa inuu sheego kusii bayaan bayaaniyo والمراد نجدك بزوال الخبث خبث كزولين تسين لو لجد وحاوي أي زوال النجاسة نجاسة الزولين تهدي واي نجاس واي نجاسة لهنا نا واي بفتح النون نجاس واي إنما المشركون نجس واي نجس واي نج- نجس نجاس واي zawaalu najaasati najaastii zuulinteedii waaya oo min albadani jidhka xaggiis laga zuuliyo ayaa la yidhaahdaa dhammaantiisii iyo wathawbi min athawbi dharkii xaggiisa laga zuuliyo ayaa la yidhaahdaa iyo walmakaani min almakaani xaggee laga zuulinaya najaas marka saddex boos min albadan wathawb walmakaan saasaa la yidhahdaa ayib taasi ayaa la yidhahdaa waay fadahaaratu dahaarada alxisiyatu calaa nowceyni dahaaradii laba loo soo qiibsay soo maha xisiya iyo macnawiya waa xisiyadii way qiibsantaa fiiri fadahaaratu lxisiyatu dahaaradii xisiga ahayday calaa nowceyni laba nooc dusheed dushooda ayay ahaatay dahaaratu xadatin xada dahaar dahaaradiisii waay xadad kugu dhacay daahir qaadasho laga daahir qaadanayo waaye wataktasu hiya dahaaradani bilbadani ayay khaas ku tahay meel kale ma gasho waxay khaas ku tahay bedanka bes ah waxay ku dhacdaa bedanka waa bedankaasi oo xadadku ku dhacay ayaa ay gashaa laga daahir qaadanaya waa besa wataktasu hiya dahaaradaas waxay khaas ku tahay bilbadani waaya iyo wa dahaaratu khabathin waaya khabath dahaaradiisii waaya najaaska daahir qaadashadeedii waay xaggay dhacda ayadana tii hore xaggay dhacaysay bilbadan soo maha tanna meesha dhacaysa waa kana saddex boos waay watakunu hiya dahaaradaani dahaaratu khabathin waxay dha waxay ahaanaysaa filbadani jidhka dhexdiisa horta way ahaanaysaa way la qabtaa tii hore labadooduba jidhka in laga dhaahiriyo waaye najaasta jidhki waa gaari kartaa soo maha jidhka e way gaari kartaa hadadkana jidhku waa ku dhacay iyo fi wthawbi wa fi thawbi thawbka dhexdiisii dharka dhexdiisa ay ahaanaysaa waay tii hore laakiin dharka ma galaysay ha dharka jinaabo ma gashaa ma gasho ma jinaabado dharkii soo maa ma gasho idan ayada mas m- ma jinaabado dharki aado kuma dhacdo dhar ma gasho idan walmakaani makaankii dhexdiisay gashaa tii hore makaanka ma galaysay maya maxaa dhahay makaan janaabo uma- ma- ma janaabado isaga waa dhulkii dee dhulkiina waa hawaaye waa janaabona lama dhahayo idan labadaani dheeri ayay la tahay marka tan horena waa la wadaagtaa oo filbadani waayo idan dahaarada khabadka xaggay dhahdaa saddex bo soo ma filbadani wathawbi walmakaani dahaarada oo xadadkana xaggay dhahdaa filbadani bes khaas ku tahay walxadathu calaa noceyni isagana xadadkina waa laba nooc xadathun asqaru hadad oo la yidhaahdo mid asqar ah wahuwa kaasina maki waay maaki waaya yajibu waajibayo bihi bis- bisababihi asaga sababtiisii alwuduu waay wayseqaad waajibayo waay marka isaga la helaba wayseqaadaa imaana la-aan ma lahaba wax allaala markii ayaga yimaadaan weyse lagaa rabo maxaa la yihahdaa xadath asqar waay iyo wa xadathun asqar waay xadath asqar waay waayahay iyo waxadahin waxadathun akbar waay icraab ahaan waa la bedeli karaa axaduhuma xadathun asqar wathanihima xadathun akbar waa la dhihi karaa wahuwa isagana waxaa waaye xadathul akbarka maakii waaye yajibu waajibayo bihi bisababihi isaga sababtiisiiba alghuslu waay wax allaala markii aad kugu dhacaan wixii qaba qaboos lagaa rabo maxaa la yidhahdaa akbar waay janaabadii iyo oo aadadii dhammaadkeeda iyo umushii iyo waxyaabahaasi wa dhan waxaa la yidhahdaa hadathun akbar waay waa midka weyn walkhabadu khabadkana isagana calaa alaaati anwaacin saddex nooc dusheedu u ahaaday dushooda ayuu ahaaday saddex nooc korkooda u ahaaday kow khabathun khabath yajibu qasluhu dhaqadiisii waa waajib waay walkhabathu khabadka calaa alaaati anwaacin waay khabathun yajibu waa waajibaya qasluhu dhaqadiisii in la dhaqo waa waajib si kaleba ma ahanaya waa in la dhaqan le waay wakhabathun yajibu nad- nadxuhu waay farjiintiisa ayaa waajiba in biyaha lagu farjiyo nadax farjis ma taqaana maxaa waay biyaha dusha he laguga rusheynayo waay rusheynayo waayahay wakhabathun khabathun yajibu waxaa waajiba nadxuhu rusheyntiisa ayaa waajib ah wakhabathun khabathun yajibu masxuhu waay in la masaxo la tirtiro ayaa waajib noqonaysa waay in la tirtiro ayaa waajib noqonaysa sidaadaasi nooc ay u qaybsamayaa almasalatu athaaniyatu masalada labaad oo kitaabu dahaara masaa-ishiisii ka mid ah ama baabkan koowaad eh masaa-ishiisii ka mid ah alladii alma'wa biyo alladii biyaasoo taxsulu kusoo xasilayso bihi asaga bihi bilmaa'i bidhe adahaaratu kusoo xasilayso waaye dahaaradii ee qofku markii daahir qaadanayo waxaa ku daahir qaato laba shay ka mid ah ama almaa ama aturaab wa waxaa u asala labadoodina daarada almaa soo maha biyihay lagu marka daahir qaadanayay ayuu rabaa meeshaan inuu kaga hadlo almasalatu athaaniyatu masalada labaad almaa waa biyihi alladii biyahaasoo taxsulu kusoo xasilayso bihi bisababi asaga sababtiisiiba dahaaratu ayay ku kas- ku saabsan tahay masaladani labaad adaharatu daharada taxtaaju waxay u baahan tahay ilaa shay-in shay xaggiisa u baahan tahay shaygaasoo yutadaharu bihi bishay shaygaba lagu dahir qaato daharad way u baahan tahay wax lagu dahir qaadanaya waayo waa wax keligeed iska imaanaysa maaha waa waxa la- la- sabab ayaa ku timaada sababkeed maxaa waaye marka biyo waay daharada sababkeed maxaa way ku imaanayso biyo biyo la-aan ma imaanayso ama ciid ama biyo intaasi waay asalka waxaa waaye kii asalka la joogaahe biyo waay mar walba dahaara haddaad noqosho waxay u baahan tahay biyo waay shay ay u baahan tahay lagu dahir qaato adaharatu daharadii taxtaaju hiya daharadii waxay u baahan tahay ilaa shayin shay xaggiisa u baahan tahay shaygaasoo yutadaharu bihi lagu daahir qaadanayo yaz- yazaalu zuulinayo bihi bisababihi sh- shayga sababtiisiiba annajasu najisi ku zuulayo waayo wayarfacu kor noqonayo bihi bisababi asaga sababtiisi alxadatu xadadki kor noqonayo waayo wahuwa kaasina u baahan tahayna almaa-u waa biyihi waay walmaa-u biyaha aladii biyahaasoo taxsulu kusoo xasilayso bihi bisababi asaga sababtiisa dahaaratu kusoo xasilayso huwa almaau tahuuru waay biyo daahira waay maau tahuur ayaa kusoo xasilaysa dahaaradana daharada waxay kusoo xasilaysaa biyo biyaha daharada gaar ahaan kusoo xasilaysa maxaa waaye almaau tahuur waay biyo daahir ah naftirkood biyaha qaar waa daahir qaarna waa najaas najaasta kuma soo xasilayso ee kuwa daahirka kusoo xasilaysa haddaba almaahu dahuur maxaa waay marka waa kana wahuwa almaahu dahuurkaasi maagaasi addaahiru waa midka daahirka ah fii daatihi daat ahaantiisii daahir u ah naf ahaantiisiiba daahir u ah almutahiru haddana daahirinayo ligayrihi keyrkiisii markii lagu dhaqana daahirinayo waa kaasaa la yihahda almaa dahuur maa dahuur maa dahuur tacriifkiisa waa kana marka adaahiru fii daatihi almutahiru ligayrihi wahuwa maagaasiina albaaqi kii ku baaqa ah waaye calaa asli khilqatihi abuuridiisii dusheeda ku baaqa ah oo sida ilaahay ku abuuray ku baaqa ah waaye maa tahuur haddaad maqasho waa biyihii ilaahay sidii ku abuuray ku baaqa ah haddii asalkii lagu abuuray macaan macaankoodii ku baaqa ah haddii asalkii lagu abuuray dhanaan dhanaankoodii ku baaqa ah haddii asalkooda lagu abuuray hee madow madowgoodii ku baaqa ah waayahay sidaasi le waay wax kale aysan gelin saasa laga wadaa wa huwa maagaasi albaaqi waa kii midku ku baaqa ah waaye calaa asli khil- khilqatihi abuuridiisii khilqa khilqa waa abuurid waay abuuridiisii dusheed asalkiisii ku baaqa ah asalkii abuurka ku baaqa ah ay calaa sifati sifadiisii ku baaqa allatii sifadaasoo khuliqa lagu abuuray calayha dusheeda waay dushooday waay ee dusheeda waay sifada dusheeda waay sawaaun waxa siman kaana ahaaya naazilan mid ka soo degay min asamaai xagga sare samada xaggeeda xagga simad way simada hadda maxaa laga wadaa naftirkeeda lagama wado laakiin xagga sare laga wadaa saxaabku ah naazilan sawaaban waa siman tahay waxaa siman dheh kaana ahaaya naazilan huwa magaasi mid ka soo degay min asamaa'i xagga saxaabka waay sida kalmadari oo kale waay iyo waduubi thuluuji barafkii dhalaalay iyo walbaradi biikukuskii iyo dhalaalay oo kale waxay ahaadaanba waduubi amase waduubi waduubi thuluuji waay thuluuj waa jamu thaljin thuluuj waay thaljin waa baraf iyo wak- eh, wa- waduubi thuluuji wakaduubi thuluuji waay barafyaashii dhalaalkoodii oo kale waay barafka markii isagoo markii hore waa isku dhegan yahay adag yahay meel la dhigo ama weel weel loo dhigo markii dambe waa dhalaalaada muxuu noqonayaa biyo caadi soo ma sidaas saasaa baa isagan lagu abuuray waaya iyo walbaradi waay bardi ma ahane wa bifati lba waraa barad waay bardi hadhin bardi waa qabow ka caadiga ah waayahay barad yalid waa bikukusa yalid asalkiisi roob ayaa markii imaanaya ala soo dhacayaan waa ku kuusan yihiin sidaas kuuskuus ma taqaanaa ahe isaga isagan haddii dhalaalo e isaga wuxuu noqonayaa biyo caadi ah kaas ahaya aw amase jaariya mid soconayo fil ardi dhulka dhexdiis ku soconaya ahaya kala qaad male waa isku mid le waay waxaa lagu dabdinayaa maa nazala min aلsamaa aw nabaqa min alardi waay wixii dhulka siminta xaggeed ka soo degay iyo wixii dhulka ka soo burqoday labadaba waay ma nazala min aلsamaa aw nabaqa min alard sida kamaa il anhaari webiyaashii biyahood oo kale iyo walcuyuuni ilihii biyahood oo kale iyo walaabaari ceelyaashii biyahoodii oo kale iyo walbixaari badihii biyahoodii oo kale waay inta waa daahir waa lagu daahir qaadanayaa webiyaasha biyahoodii waa daahir waa lagu daahir qaadanaya sida ilaahay ku abuuray ay ku baaqi yihiin ayadoo ah guduud way soo maanta badan webiga biyihiisi waa gaduud waay saasaa lagu abuuray bas asalka ilahay ku abuuray ku baaqiy walcuyuun elah elah waxaa meel oo duuriska ah keligeeda e biyo ka soo baxayaan iska qulqulaan waa jiraan soo ma ilah waay cuyuun jamu caynin cuyuun walaabaar jamu biirin aabaar waay ceelyaash walbixaari iyo badaha badaha biyadoodii dhanaan waay saasaa ilahay ku abuuray waa lagu dhahir qaadanayaa intaasi waaye biyaha lagu daahir qaadanayo waa biyihii asalkii ilaahay ku abuuray ku baaqa ah waaye ama ha ka soo degaan xagga sare ama ha ka soo baxaan dhulka waaye liqowli ilahi dalkiisa u daliila taala saree wayunazilu ilaahay wuxuu soo dejinayaa calaykum dushiini min asamaai xagga sare ayaa maa-an biyo idin ka soo dejinaya waaye maxaa u soo dejinaya ilaahay biyahaasi liyudahirakum bihi si idinku dahiriyo waaye si looga dahir qaato ma jeeda nicmo ilaahay waay tabaaraka watacala waliqowlihi ilahay hadalkiisi dheh tacaala sareeye waanzalnaa waxaan soo dejinay min asamaai xagga sare maan biyaha ayaan ka soo dejinay maagaasoo dahuuran waay waa nadiif markiidan sidii ilahay kusoo abuuray haddii kusoo degan waa daahir waliqowli nabi nabi hadalkiisii qolkiis waliqowli nabi nabiga hadalkiisii waayey ayaa u daliila sal alla alay wasalama allaahuma qsilnii allow igu dhaq min khataayaaya gafafkii aan sameeyey xaggoodii waaye gafafkaygii dunuubtaydii xaggeeda min khataayaaya dunuubtaydii xaggeeda ee iga dhaq way bilmaa'i biyo igu dhaq iyo wathalji baraf igu dhaq way iyo walbaradi biqawow igu dhaq way loola jeedo kii marka soo roobka soo da-ayo kuuskuuska soo dhacaya way intaas igu dhaq way idan marka inay dhaahira yihiin ayaa loo dariishanaya way waliqowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sal alay wasalam can maai lbaxri asagoo ka hadlaayo maa lbaxri xaggoo huwa baxriga atahuuru waa mid daahir ah maauhu biyihiis ma jeeda badda biyaheedii oo waa daahir waa la cabayaa haddii la doono waa lagu qabaysanayaa haddii la doono dharaa lagu dhaqanaya haddii la doono waxba lagu karsanaya haddii la doono waa daahir huwa tahuuru maauhu biyihiisi waa daahir alxilu maytatuhu baktigiisiina waa xalaal waa la cunaal waa soo maray kitaab latima inaa wax nooc kasta ha ahaadaane in la cuni karo uu shijaacal walaa taxsulu ma soo xasilayso addahaaratu dahaaradii bimaa'icin dareere sababtiisii waay waa qooyan sababtoodii kuma soo xuslayso maa'icigaasoo hayr ilmaa'i biyo aan ahayn maa'ici waxaa la yidhahdaa waxyaabihii biyaha aan ahayn oo dareere ah oo qooyan ayaa la yidhaahdaa oo biyaha shibaho qaabiyeed leh laakiin biyo aan ahayn maa'icaada la yidhahda marka walaa taxsulu daharatu dahara ma soo xasilayso bimaa'icin maa'ici sababtiisii kuma soo hasasho maayicigaasoo kayri ilmaa'i biyo aan ahayn sida kalkhalli khalki oo kale khalki oo kale biyihii laga samaynayo cinabka waay ama laga samaynayo timirta ama laga samaynayo e wixii la midka ah kuwaasi malabka malabka laga samaynaya inta waa laga samaynaya khala la yidhahdaa khal way jiraan waa la iibinaya magaalooyinka waa laga helaya dadka qaar waxba ku cunayaan daaw ahaan waa loo isticmaalayaa khamrada markii khal noqoto xalaal waay waa soo marnay soo maad khal waay idaa takhallalat alkhamratu hadday khal noqoto way bannaan tahay waa daahir sida soo marnay khal marka waa saas waaye waa biyo oo laga sameeyey cinabka iyo timirta iyo malabka iyo wixii la midka waay idan marka biyahaasi cinabka biyihiisii ama khal laga sameeyey malabka biyihiisii laga sameeyey ama in lagu weys qaato ama lagu qabaysado kuma filnaa ama lagu dhardhaqdo maya ma jirto dharkii najaas gaartay in laga laga daahir lagu daahiriyo maya ma ansaxayso sida kalkhalli oo kale iyo walbenziini waay benziinka oo kale waay shidaalka shidaalka waa dharka waa laga dhaqin karaa la mari karo nijaasanta iga gaartaye igu soo shub wax yar shidaal ah waan waan ku dhaqayaa lama dhihi karo a kuma filna waa ku weyse qaadanaya maya waan ku qabaysanayaa ma jirto kuma filna si kasta haddii meesha ay u yaalaan waxaa lamidka ah caanada iyo waxyaabihii lamidka iyo oo lamid caanadan oo lamid iyo walcasiiri casiiri waa cabitaan cabitaan waa ku weyse qaadanaa ma jirto maxaa yeelay ma biib ma ahabe way ka baxeenba magac kale yeesheen soo maa walcasiiri cabitaankii waay nooc kaasaa laga sameeya iyo wallaymuuni laymuuntii oo kale liimadii waay bambeelmi iyo liimi waxay ahaataba ayadana biyaheedii in lagu weyse qaato ma ansaxayso in najaas lagu dhaqo lagu dhaqo maya ma ansaxayso in lagu qabaysto maya ma ansaxayso hadday kuga e lagaa iibsan waayo hadday tahay biyoole bi iibiye cabitaan iibiye hadday lagaa iibsan waayo waxaan waa iskaga waa iskaga waan iskaga qabaysanaya mase dhara ku dhaqanaya waan isku waan kuweysa qaadanaya wax saanaa noqdeen lama iibsanine intii maa u halaa u halaabi rabeen in la yihahdo maya ma jirto iyo wamaa kii oo shaabahahu shaabaha dalika shaabaha huwa maaga shibahayo dalika kaas la soo sheegay wixii shibahay caanadii iyo malabki iyo subagii iyo wixii lamidka saliidii iyo dhammaantoodii maya laguma weysa qaadanayo shaahigii iyo wixii lamidka maxaa u daliila marka liqowli ilahi dalkiisa daliil wa tacaala sareeye falam tajiduu haddii aad waysaan ma anbiyo waay ama falam tajiduu aadan helin idinku ma anbiyo hee fatayamamuu aayada meel hore ka xidhanayday macnaheeda fatayamamuu tayamamada oo gebagabaysta booraysta waay saciidan ku gebagabaysta waay ama ku booraysta saciid dhul waay saciid kaasoo dayibaan daahir ah najaasaan ahayn bii marki markii la waayo waxaa la aadaya alaa tool aturaab way haddii biyo aad waysaan caana aada lama dhihin cabitaan aada lama dhihin way yaaleen xilligaasiina nebiga xilligiisiina aayaddan soo degaysay inta kale way yaaleen biyo wixii magacoodii ah haddii la waayo meeshaasa la aadaya maa waa nakiro wa nakiratu fi saaki nafi maada ay ma markii la waayo kadib he waxaa la aadayaa dhul dhulka la aadaya waay falow kaanat idahaaratu buu dhahay dahaarada haddii ahaan lahayday taxsulu mid soo xasasho bimaa'icin mid dareero ah gayri ilmaa'i biyaan ahayn la nuqila waa la guurin lahaa cadimu lmaa'i biyaha ki waayay ilayhi ila lmaaci loo guurin lahaa walam yunqal looma guurin lahayn ila turaabi waay haddii maayacaadka dahaarada kusoo xoslayso hee qofkii biyaha waayay xaggee loo rari lahaa loo gurin lahaa manciyaadkii soo maha maxaa yeelay liannahum ashbaha bilmaa manciyaadkaasi ama liannahu ashbaha bilmaa waay asaga wuxuu shiibahayaa asaga biy buu dhow u shiibahaya waay ciid haggeeda walam yunqal ila turaabi ciid haggeeda looma rari lahayn ninkaani biy ma waysay ciid aad lama dhihi lahayn waxaa la dhihi lahaa ee manciyaadkaasi kale aad aa la dhihi lahaa idan biyo mooyaane wax kale laguma daari qaadan karo biyo haddii la waayo ama laga cajizo waxaa loo guuraya turaab bes ah mayacaad maya almasalatu athalitha wallah subxana wa taala